Shirka la-tashiga qurbo-joogta Soomaaliyeed ee ku aadan dib u eegista dastuurka Soomaaliya ayaa laga daafuray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk Soomaaliya, hay-adaha ka shaqeeya dib u eegista dastuurka, odayaal, ganacsato iyo dhalinyaro. Ugu horreyna wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk Soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa ka warbixiyey kulankani iyo waxyaabihii looga hadlay.
soomaaliyeed degmooyinkii oo dhan waa la wada tegey oo dalka digital amase hawada waa la wada geliyay dadweynaha waa lagula tashtaa hadda waxaa la soo gaaray qaybtii ugu dambaysay oo ah dadweynaha jaaliyadaha soomaaliyeed ee dibadda ku nool in laydinkala tashto aayihiinna iyo masiirkiina marka saaad aragtaan waa fursad muwaadin walba ayaa oo soomaaliya xaq u leh inuu maanta dastuurkiisii gacantiisa ku samaysto marka fursaddaas aan ka wada faa'iidaysanno annaga waxaanu xil saarannahay oo qayb ka mid ah sharciyadda inta qof ee soomaaliya lagala soo tashtay dastuurkiisa muhiimay noo tahay midda kale waxaan idiin sheegaynaa la tashiyada dadweynaha ee dibadda ku nool horta waxaa laga bilaabay jaaliyadda kenya laga bilaabay waxaan tegi doonaa africa waan tegi doonaa waddamo ka mid ah arabiya waa la tegi doonaa waxaa la tegi doonaa yurub america soomaalida meel kastoy joogtoy ku kala firxatay inay qof walba fursad u helo inuu mataqaanaa dastuurkiisa gacantiisa ku samaysto walaalayaal waa arrin aad iyo aad runtii u muhiima soomaaliyana ma soo marin arrintan taariikhi waayo maysan soo marin hadda kahor dhanka kaletana senator xasan xuseen xaaji oo ka mid ah guddiga dastuurka ee baarlamaanka aqalka sare ayaa isna ka hadlay eegistaas marka la samaynayo guddiyadan in loo dhaafo si madax bannaanna ay ugu shaqeeyaan guddiyadan waxay go'aansadeen inay sameeyaan dib u eegis dib u eegista farsamo markay galeen ee guddiga madax bannaanba waxay u cisaareen in khubaro ay kala tashtaan arrimaha masiiriga oo aada maqasheen maanta su-aalaha ku qornaa su-aalihiyaa marka waxay noqotay in loo bandhigo ee ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto run ahaantii waddanka gudihiisa waa la soo dhammeeyey si fiican baa meel fiican ay maraysaa haddana waxaa la go-aansaday qurbojoogta soomaaliyeed in lala tashto
wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ayaa sanad ugu dambeeda waday wax ka bedelka iyo la tashiga bulshada ku aadan ah dastuurka